war ka soo baxay afhayeenka madaxweynaha maamulka la baxay somalilan xuseen aadan cegadeer ayaa looga hadlay fadeexadii ay dhowaan dowladda federaalk kala kulantay wafdi ay u dirtay dalka dibaddiisa afhayeenka ayaa sheegay in fadeexadii diblomaasiyadeed ee dowladda federaalk ay kala kulantay taas oo la xiriirtay in kalabar wafdiga iyada ka socday ay ka baxsadeen aanay ahayn keliya wejigabax balse ay tahay arrimo soo bandhigaysa burbur iyo musuq masuqa ka dhex jira hay-adaha dowladda federaalka waxa uu intaasi ku daray in muddo fog ay dowladda federaalka diblomaasiyadu u adeegsanaysay tahriibin isagoo waxaa lagu yeero beesha caalamka ugu baaqay inay ilgaar u lahadaan dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh oo uu ku tilmaamay mid aan nidaam dowlad lahayn si kastaba haatee warkan ka soo baxay afhayeenka madaxweynaha maamulka la baxay somalilan xuseen aadan ciige ayaa imaanaya xilli dhowaan wafdi uu hogaaminayo wasiirka shaqadii dowladda federaalk ay u duulaan dalka switzerland wafdigan ayaa gaarayay saddex iyo labaatan xubnood waxaana shir ka dhacay switzerlandna ka qayb galay toban xubnood halka saddex iyo toban kalna ay u baxsadeen dalalka dhacqaarada yurub